madax cabdiraxmaan cali shiin oo ka mid ah odayaasha ku howlan dhammaystirka maamulka loo dhisayo gobollada baay bakool iyo shabeellaha hoose ayaa goobjoog fm ugu warbixiyey qaabka ay u ansixiyeen dastuurka ay samaysteen maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya madax shiin ayaa sheegay in ansixinta goobta ay ka dhacday ay ku sugnaayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed waxa inala joogay sida laga warqabo golaha wasiirada qaar ka mid a ayaa shirka markii horeba loo soo xilsaaray gaadihanayay maalinta weedmuddo afar beri laga joogo ayaa si wada tashiya loogu yeeday maaragtay wasiiradu waxay tageen xamar markaa kadib maaragtay maanta ayay soo baxeen oo halkii sacba uga yimaadeen isla markaa maaragtay ra-iisul wasaaraha warqad uu soo qoray bay odayaasha qaranka u keeneen ay ku socotay isla markaana waxaa la gudagalay qaabkii loo ansixin lahaa dastuurku maaragtay qaabkaas ayaa ayaana ansaxaas u dhacay mida malaaqa oo aan ka harin hadalkiisa ayaa carbaabay qodobo ka mid ah dastuurka ay ansixiyeen waxaana uu sheegay in qayb uu ka yahay muddo afartan iyo shan maalmood gudahooda in lagu yugleelo maamul midaysan oo loo dhisiyo gobollada saddexda ah ee baay bakool iyo shabeellaha hoose warqadda waxaa ku badnaa shirka in la dardargeliyo qodobka koowaad buu ahaa kan labaad wuxuu ahaa anti shirkaan maalmahan maaragtay laba beri saddex beri ma lagu keeni karaa xildhibaanadii in bulshada laga soo xuyo marka ay madaxweyne doortaan ma lagu keeni karaa su-aal ebaa ku jartay haddii taasu odayaasha ay u suurtagal weydo in muddadaa gaaban ay xildhibaanadii ku keeneen ay u suurtagal weydo in maaragtay odayaashii ergado isla socdo ay madaxweynuhu doortaan markaa maaragtay odayaashana markaa shan iyo afartan beri gudahood ay ku soo dhisaan maaragtay xildhibaanadii dawladda madaxweynaha soo dhisaayo ay xildhibaanadaas ansixiyaan shan iyo afartanka maalmoodna maaragtay odayaasha dhaqanka hor koob iyo afartanka in la shaqeeyaan madaxweynuhu boodkii baarlamaankana ay ka shaqeeyaan madax cabdiraxmaan cali shiino ayaa horay waxa uu ga mid ahaa odayaashii xusulduubka ugu jiray sidii loo dhisi lahaa maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya uu hogaamiyo madoobe nuuno maxamed iminkana waxa uu u ololeynayaa dhammaystirka maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya maxamuud cusmaan warsame barnaamij wareedka subaxnimo goobjoog f m